degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa laga hirgeliyey waddo laami ah taasoo isku xirtay isgoyska tawfiiqe ilaa miisaanka dhuxusha ee magaalada muqdisho muhiimna u ah isku socodka bulshada dhismaha wadada ah oo meel wanaagsan maraya ayaa waxaa maanta kormeeray guddoomiyaha degmada yaaqshiid iyo mas-uuliyiin kale ayagoona u kuurgalay sida uu u socdo dhismaha wadada guddoomiyaha degmada yaaqshiid oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha wadada laamiga ah isagoona sheegay in wadooyin kale oo laamiya laga hirgelin doono degmadaasi ilaahay mahaddiis gebagabadii laamiga tawfiiq ee ilaa hotel tawfiiq ilaa miisaanka dhuxusha isku xiraayo oo muddo badan aan howshiisa wadnay alxamdulilah ilaahay nagu guuleeyay ama iska leh sidoo kale waxaa aada u mahadsan maamulkeena sare gobolka banaadir iyo bulshadii tawfiiq arrintaan nagu taageera aaday u mahadsan yihiin waa aragtaan laamigii laba marka hore qaybaa la saaray oo waaxdii tawfiiq ilaa isgooskii hotel hotel tawfiiqaa la saaray haddana qaybtii kalaa la wadaaho ilaa miisaanka dhuxusha waa ujeedaan shaqada meesha ka socoto shaqada meesha ka socoto ujeedaan ilaa miisaanka dhuxusha ilaa kulli waa diyaarsan yahay keliya laamiga madoobaa qaybtaanna waa saarata qaybta kale in lagu xijaa dhiman aada ugu faraxsannahay shacabkii tawfiiq iyo dhammaan shacabkii yakshiid waxa uu sheegaynaa shaqadii aan soo bilownay ee nalaga sugaya in meesha meel fiican marayso xoogaa waxaa maamulka lagu dhaliilaya waxaa kow ka ahay in dadkii lacaga laga qaaday kadibna wuxuu ahay shaqadii la joojiyo laiska baxay waa u jeediin hadda waa war waa ka dhan tahay iyo tilmaamo shaqadii iyo bulshadii wixii laga qaaday waa u jeedaan isbeddelka meesha ka muuqdo sidoo kale waddada ama laamiga waxay muhiim u tahay kobaca ama kaabayaasha dhaqaalaha ayay ka mid tahay haddii shalay laamigii tawfiiq soo u yaalay markii la bilaabayey iyo maanta isku mid maahan soddon sano dalka intuu burbursanaay gudi lama dhisin meeshaan waa u jeedaan hadda markii la dhisay oo shaqada laga qabtay isbeddelka ka muuqdo laamiga uu dhismihiisu socdo ee isku xira tawfiiq ilaa miisaanka dhuxusha ee magaalada muqdisho ayaa ah mid ahmiyad weyn u leh bulshada fududaynayana isku socodka bulshada iyo gaadiidka